waandhowahay waad mahadsan tahay magacaygu waa cabdirasaaq nuur maxmed waxaan ahay maareeyaha garoonka degmada dogley waad mahadsan tahay maareye waxaad inooga warbixisaa bal caqabadaha jiro een hor istaagay inay diyaaradihii hakadaan saad og tahay diyaaradaha hakadeen diyaaradaha ruudka kismaayo ee mhm diyaaradihii kale ka imaan jiray muqdisho iyo gobolada kale caadi usoo degaan waana daily flights oo maalin walba ah mhm Eh, waxaa hakad ku yimid eh, labada isbuuc lasoo dhaafay diyaaradihii ismaayo aadi jiray mhm Eh, taasoo sabab looga dhigay eh, rakaab la-aan waayo badanaa diyaaradda markay baxayso waxay ku bax eh, passenger iyo inay u dhamaystiran tahay waxaa la dhihi jiray waxyaabihii looga baahnaa oo diyaaradda inay ku baxdo oo ay ka mid tahay rakaabkii raaci lahaa marka in badan baan la hadalnay oo waxaan ku- ku dhahnay diyaaradda waa mast inay maxaa la dhihi jiray ruudka ismaayo samayso mhm Eh, iyagana waxay ku andacoodaan badanaa eh, rakaab nagu filan ma hayno Eh, taas waxaan isleeyahay waxaa sababay dadkiia waxay ka doorbideen inay waxaa la dhihi jiray waddada ay maraan oo gaari ay raacaan mhm marka waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu badan intaas inay tahay sheegtaa maareeye maadaama ay taas caqabada tahay inta badan sidaan ognahay diyaaradaha een doobley aade ee magaalada kismaayo ka goosho toddobaadkii hal mar ayay baxaan toddobaadkii maadaama hal mar ay baxaan ma caqabada waxaa keenayso toddobaadkaas oo lacag yari ayaa jirto mise cilad kale ayaa jirto oo dadka rakaabka yareynayso way walaal eh, lacag yari ma jirto Eh, badanaa waxaa dhacdo laba maalin ayaa jirto loo haasteeyay diyaaradaha kismaayo inay aadaan oo ah sabti iyo arbaca Eh, labada maalin marmar waxaa dhacdo diyaaradda sabtiga ku qoran inay rakaab weydo Eh, marka waxaa dhacaysa dadkii rakaabkii rabay inay baxaan baa waxay kalsoonida yacni kalsooni la-aan baa ku dhici oo maadaama diyaaradda sabti la waayay arbaca ma sugi karaan waxay ka doorbidaan inay gaari raacaan marka badanaana diyaaradaha waxaa raaco dadka hay-adaha u shaqeeya iyo dowladda dadka u shaqeeya badanaa dadkaas aa aada u raaco mhm Eh, marka waxaan isleeyahay maadaama dadkii eh, laba maalin loo asteeyey oo sabtidii arbacadii ay tahay haddii hal isbuuc gudaheeda oo sabtidii arbacadii la waayo dadka waxay isdhahayeen eh, sabtidiina waa la waayni karaaye waad gaari iska raacdid marka waxaan isleeyahay lacag sabab uma umaaha Eh, badanaana diyaaradaha waxyaabo badan ay ka calaacali jireen oo ay ka dhigi jireen doodooda fiiska oo laga qaado diyaaradda mhm Eh, taasna waan u sameyno waan u fududeyno learning feegii aan ka reebne oo kismaayo looga qaadi jiray iyo dobleyna looga qaadi jiray markay kismaayo kasoo laabato dobley kusoo degeysay markay kismaayo ka degeysay marka waxaan isleeyahay arrimahaas awgeed eh, badanaa u baaqataa waa tahay maareeye ma filaysaan in dib loo een, celiyo diyaaradihii oo ay u bilowdaan maadaama dadka sida aad sheegtay dadka dowladda u shaqeeya iyo hay-adaha aysan dhulka mari karin oo caqabad ay ku tahay taas Eh, walaal waad mahadsan tahay Eh, waan ku guda jirnaa Eh, mar walbana waan ka hadalnaa shirkadaha laftirkooda oo qolada wakiilada ka ah diyaaradaha oo degmada joogo iyaga laftirkooda raalli kama ahan diyaaradaha inay baaqdaan Mhm, Eh, shalay ugu dambeysay waxaan kasoo saarnay awaamiir in diyaaradda ay baaqan karin ay ku qasban tahay inay ruudka kismaayo samayso ee muqdisho ka timaado oo dhowle imaato kabacdina kismaayo ay aado marka arrinkaas waan ku rajan weynahay horeyna waayay samayn jireen ee hakadkan ka ku yimidna waan waan saxnay oo eh, waxay noqotay dooda inay tahay uun rakaab la-aan haddana wacyigelintii iyo dadkii arabnaa kalsoonida inaan usoo celino Eh, arbacada ugu soo horeysa waxaan rajeynaynaa flightki inuu resuum gareeyo oo dib u bilowday intuu ilaah yidhaahdo een, taas markaa shirkadaha ma ka wada hadasheen aa waan ka wada hadalnay shalay aan ka wada fadhiisanay Eh, meel fiicanna way noo mareysaa meel fiican wax way noo maraya hadda insha allah Eh, ayaga waxbana ma diidana Eh, waxay waa uun maxaa la dhihi jiray waxay dhibka ka imaanaya waa qoladan muqdisho joogo Mhm, Eh, oo diyaaradaha maamulka diyaaradahaas ka leh Eh, kuwaasna waxay ku andacoodaan nimankan wakiilka u ee degmada jooga inay dhahaan mar walba oo rakaabkan ugu yar Eh, marna waxay ku andacoodaan shidaalkiis ma bixinayso Eh, haddana waxay- waxaan rajeynaynaa insha allah inay resuum gareeyaan diyaaradaha sida ugu dhaqsiyaha badan ka wada fadhiisana oo warqad kasoo saarnay Eh, waad mahadsan tahay waxaan isleeyahay eh, kolley excuseka rak- eh, ma ahan shidaalka bes Eh, tigidka iyo waktiga uu isbebedelaa waa waxaa dhici jirtay oo wax walba oo raqiis iska ahaayeen waxaan u maleeya shidaalkan oo waa qaali mhm, laakiin hadda aniga kama dhigayo excuse mise reasonable ma noqonayso shidaalka qaali ah ma noqonayso laakiin waxaan isleeyahay waktigoo isbedelay oo waxaa la dhihi jiray adduunka isbedelay waad aragtay raashkii ukraine waxa ka socdo Eh, waxyaabo badan baa isbedeleen Eh, isbedelka awgeed Eh, ba waxaan isleeyahay kastoo schedulekii waxa ku- wuxuu ku imaaday in diyaaradihii eh, ruudadkii aadayn inay reduction ku sameeyaan ay yareeyaan Eh, haddana waxaa la dhihi jiray schedulekayna waa caadi eh, diyaaradan kismaayo waan isku ogeyn inay aado laakiin waxaan isleeyahay waxyaa isbedelka oo dunida ku yimid awgeed inay waxyaar iska bedeleen oo diyaaradaha laakiin ayaga diyaar u yihiin rakaabka oo yaraaday oo waa run ticketka laftarkiisa in badan baan ka hadalnay waan insha allah waxaan rajaynaynaa hadday wax isbedelaan sida ugu dhaqsiyaha badan laftarkeeda inaan laakiin waxaan isleeyahay diyaaradaha sidooday u socon doonaan wax caqabada hadda hortaagan ma lahan